bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wasaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo tobnaad ee suuratu yuunus allah waxau ihi subxaanah walow yucajilu allahu linnaasi shara isticjaalahum bilkhayri laqudiya ilayhim ajaluhum fanadaru aladiina laa yarjuuna liqaa'ana fanadaru aladiina laa yarjuuna liqaa'ana fii طugyaanihim yacmahuun allah waxau ihi subxaanah walow yucajilu allahu haddii ilaahay u soo dedejin lahaa linnaasi dadka ashara sharka hadduu ilaahay dadka u soo dedejin lahaa iyo cuquubada ka dhalanaysa isticjaalahum midla isticjaalihim dedejintooda oo kale loo soo dedejinayo bilkhayri khayrka haddii dadka sharka loogu soo dedejin lahaa sida khayrka loogu soo dedejinayo laqudiya waa loo dhammayn lahaa ilayhim iyaga ajaluhum wakhtigooda iyo ajashoodaba waa loo dhammayn lahaa oo waa dhiman lahaayeen fanadaru aladiina laa yarjuuna fanadaru waxaanu kaga teganaa baa alla uu yidhi aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'anaa la kulanka iyaga ama aan ka cabsanayn fii tuqyaanihim qooqooda iyo kibirkooda ayaanu dhexdiisa kaga tegi lahayn yacmahuuna xaal ay yihiin kuwa wareersan wa idaa masa alinsaana insaankii marka uu taabto adduru dhibaata markay ku dhacdo ama cudur ama caydh ama yacni cillad kale marka ay hesho dacaanaa wuu noo yeedhanayaa oo waana baryayaabaa alla uu yidhi lijanbihi ay xaala kownihi calaa janbih xaal uu dhinaciisa ku sugan yaho uu jiifo ayaa uuna baryayaa aw qaacidan ama xaal uu yahay mid fadhiya aw qaa'iman ama xaal uu yahay mid taagan ama isagoo jiifa ama fadhiya ama taagan ayuuna baryayaa alla waxau idhi falammaa kashafnaa markaanu ka faydnay canhu isaga durahu dhibkii haystay ee uu noogu yeedhanayuu lahaa allow iga dulqaad markaannu dhibkaa ka faydnay mara wuu iska soconayaa oo waa tegayaa kaan lam yadcunaa sidii waxaanu na baryin oo kale oo aanu naba weydiisan ilaa durin ay ilaa kashfi durin dhibaato faydiddeed sidii nin aan weligiinna weydiisan dhibaatadaasoo massahu taabatay markaa mara waxaynu ku macnaynay ay madaa wadahab waa iska soconaya sidii nin aan weligiiba na baryinoon waxa weya waxba na weydiisan jalaalaynkuna waxa uu ku fasirayaa marada ay mara calaa kufrihi ay istamara waxa weeyaan jalaaludiin asuyuuti iyo waxa weeyaan jamalkuba futuuxaat ililaahiyaha labaduba xaashiyada hoose iyo sharaxa sareba waxay ku fasireen ay istamara calaa kufrih gaalnimadiisa ayuu ku daa'imaya oo uu kusii soconaya oo macnaha markii dhibaatadii laga faydo soo noqon maayo oo toobad keeni maayee dembigiisii buu iska sii daa'imaya oo uu kusii soconaya allah waxau ihi kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun kadalik sida kuwa xumaha loogu qurxiyey ayaa zuyina loogu qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudbay maakii ayaa loo qurxiyey kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya walaqad ahlaknaa wallaahi laqad ahlaknaa dhab ahaan baanu u halaagnay alquruuna qarniyadii min qablikum idinka idinka horreeyey lamaa dalamuu markay dulmi faleen ay dembaabeen wajaa'athum waxaana u timid umamkaa la halaagay rusuluhum rusushoodii baa u timid bilbayinaati aayaad cadcad ayay ula yimaadeen oo wamaa kaanuu may ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyey intay aayaad cadcad rususha ula timid ayay beeniyeen oo rumayn waayeen alla waxau yihi kadalik ay kamaa jazaynaa haa-ulaa kuwaas sidaannu u abaal marinay eenu u halaagnay ayuun baanu najzi u abaalmarinaynaa alqowma qolada almujrimiina ee xumafalayaasha ah yacnii kuwaa hore sidaannu u halaagnay ayaa cid kastoo waddadooda martana aanu u halaagaynaa alam nuhlik alawaliina uma nutbicuhum alaakhiriin kadalika nafcalu bilmujrimiin aayaddaasay la mid tahay yacnii kuwaa hore halkii la mariyey ayuunbaa kuwa dambana la marin alla waxau idhi uma jacalnaakum dabeed waxaanu idinka yeelay nimankaynan ree maka ee quraysheed ilan kuwii hore waanu halaagnay uma jacalnaakum dabeed idinka waxaanu idinka yeelay khalaa'ifa kuwa u hadhay fi lardi arladii oo kuwa hore bedelay min bacdihim ay min bacdi ihlaaki alquruuni almaadiya quruuntaa iyo ummadaha hore halaaggii la halaagay dabadood idinka arladii u hadhay oo khaliif laydinka yeelay oo maxaanu sidaa idinka yeelay baa alla uu yidhi linandura si aannu u eegno kayfa tacmaluuna bal sidaad samaynaysaan bal inaad kuwii hore la mid noqotaan iyo inaad ka duwanaataan si aannu waxa weeyaan idin eegno allah waxau yidhi waidaa tutlaa marka lagu akhriyo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu dul akhriyo bayinaatin xaala ay yihiin aayaadkaygu kuwa cadcad qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'anaa la kulankayaga kuwii aan rajaynayn waxay odhanayaan i'ti la kaalay muxamedow biqur'aanin qur'aankeen qur'aankaasoo hayri haadaa kan aad imika hayse aan ahayn waxay ku odhanayaan kan dooni maynee qur-aan kale la imow kanna ka naga daa aw bedilhu ama noo bedel oo aayaadka cadaabka sheegaya iyo kuwa xumaanta gaalnimada ka warramaya iyo wax allo wixii aanna waafaqsanayn naga bedel ama gebigiisaba naga daayo qur-aankala keen qul waxaad ku tidhaha nebi allow maa yakuunu iima ahaanayo lii aniga oo iima cunanto iimana habboona an ubadilahu inaan qur'aankani bedelo min tilqaa'i nafsi xagga naftayda inaan ka beddelaa iima suurtagal ah waa mustaxiil in attabicu ay maa attabicu ma raacayo ilaa maakii mooyaane yuuxaa la ii waxyoodo ilaya aniga la ii waxyoodo waayo innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu rabbii haddaan rabbigay caasiyo oo qur'aankaa aan wax ka beddelo ama aan wax ka dhimo waxaan ka baqayaa cadaaba yowmin maalin cadaabkii maalinkaasoo cadiimin weyn waa qiyaamada ah maalinkaasaan ka baqayaa qul waxaad ku tidhaha nebi allow low shaaa allah haddii ilaahay dooni lahaa cadama atilaawati calaykum had iyo jeer mashiicada mutacallaqeeda waxa dambaa laga fahmaa oo mafcuulkeeda waa la xadfaa marka hadduu alla dooni lahaa cadama tilaawa inaanan waxbaba idinku dul akhriin maa talowtuhudaa laga fahmayaaye sidaa hadduu alla dooni lahaa hee dee maa talowtuhu qur-aanka idinkumidinkuma dul akhriyeen calaykum korkiinna qur-aanka idinkuma dul akhriyeen walaa adraakum ilaahayna idinma ogeysiiyeen oo idinma bareen bihi qur'aanka ay calaa lisaani carabkayga idinkuma bareen ila nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa loo soo mariyey tacliimta qur-aanka eh faqad labithu alla ilahe si xaqiiqaa waxaan ugu nagaaday fiikum dhexdiinna cumuraa wakhti dheer oo sannada ah ayaan dhexdiinna ku nagaa min qablihi ay min qabli nusuuli lqur'aan qur'aanka soo degistiisa hortii sannado badan ayaan dhexdiinna ku nagaa dee afartan sannadood baan dhexdiinna joogay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garaad lahayn haddaan anigu wax la imanayo afartan sanaan idinla joogee maan la imaado anoon waxa qoran akhriin oo waxa weeyaan laa aqra'u lmaktuub marka dee waxa weeyaan ummi buu nebigu ahaa sala allahu calayhi wasalam sidaynu hore u sheegnay oo laa yaqra' walaa yaktub yacni wax ma qori jirin waxa maktuubka ee qoranna ma kicin jirin waayo hadduu sidaa ahaan lahaa mid hore waxu qoro waxu akhriyo oo waxa weeyaan qiraa'o iyo kitaabo yaqaana dee waxay odhan lahaayeen meelahaasuu ka soo qorqortay markaa waxau idhi in misaan dhexdiinna joogay maan hore ula imaado haddaan qur-aan la imanayo yacni waxay taasi astaan iyo daliil u tahay horeba haddaanu ula iman dee waxii imika ku soo degay inuu yahay alla waxau idhi faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiba faman adlamu oo yaa ka dulmi badan miman ruux kaasoo iftaraa ku abuurtay cala allah alle korkiisa ku abuurtay kadibaa been aw kadaba amase beeniyey biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa beeniyey innahu ina alamra washa'na xaalkiiyo arrinku waxa uu yahay laa yuflixu lmujrimuuna kuwa dembiilayaashiihi marnaba inaanay guul gaadhayn oo aanay aflaxayn alla waxau ihi wayacbuduuna waxay caabudayaan kuwan mushrikiintii min duuni illaah ilaahay sokadii waxay caabudayaan maa laa yaduruhum waxaan dhibaataynayn wax hadday cibaadadooda iska daayaan waa asnaamtane aan waxba yeelayn oo walaa yanfacuhum waxna aan u tarayn hadday caabudaan oo nafci lahayn wayaquuluuna waxay odhanayaan haa-ulaa'i kuwaasi oo asnaamta ihi shufacaa'unaa kuwa nooga ergeynaya weeyi cinda allaahi ilaahay agtiisa qul waxaad ku tidhaha nebi allow atunabbi'uuna allaha ma ilaahay baad uga warramaysaan oo u sheegaysaan bimaa shay laa yaclamu alla aanu ku ogeyn fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo walaa fil ardi arlada dhexdeeda toona ma waxaan ilaahay cirkiyo dhulka toona ku ogeyn ayaa u sheegaysaan yacni waa wax mustaxiila de ma waxaan alla ogeyn baa jira allah waxau idhi subxaanah subxaanahu ilaahay nasahnaantiisa uu nasahnaaday eh oo watacaalaa uu koreeyey camaa yushrikuuna waxay ku lamaanaynayaan ilaahay waa ka hufan yahay waana ka sarreeyaa haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay sida ay naxariistiisu ay dadka ugu tacalluqaysa raxmaddiisu ay ugu fara badan tahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa raxiim sidaa darteed ayaa ruuxu wax alla wuxuu khayr iyo wanaag samaynayo dee abaalkeeda iyo wanaaggeeda waa loo soo dedejiyaa oo had iyo jeer wixii khayr u sameeyo qofku raadkiisii waa arkayaa laakiin dembiyada iyo macaasida inaga dhacaysa cuquubadeeda laynooma soo dedejiyo oo waxaa laga yaabaa wax yar oo ka mid a haddii layna dhadhansiiyana waa bal inay dareemaan oy dib u soo noqdaan marka alla waxa uu yidhi haddii dadka sharka iyo cuquubada ka dhalata loogu soo dedejinayo sida khayrka loogu soo dedejiyo dee cidiba kamay hadheen waa dhammaan lahaayeen oo waxay la mid tahay aayaddii kale alla u lahaa walow yu'aakhidu allaahu annaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daabba walaakin yu'akhiruhum ilaa ajalin musamaa hadduu ilaahay dadka ku ciqaabayo wax alla waxay kasbadaan ee dembi ah arlada dusheeda wax socdaba kagamuu tageen dad iyo dunyaba waa la halaagsami lahaa laakiin waxa uu dib ugu dhigayaa muddo la magacaabo dambe ayuu dib ugu dhigayaa waxaa kaloo alla uu tilmaamay xataa waxogaaga yaree dadka la dhadhansiiyo oo wax kooban oo yar ah dee xikmadda laga leeyahay inay tahay alrujuucu waatawba oo alla waxau ihi dahara alfasaadu fi lberi walbaxri bimaa kasabat aydi nnaas waxaa fasaadkii ka soo ifbaxay badiya beriba oo waxa weeyaan dadka dhibaatooyinkii iyo aafaadkii iyo colaadda iyo caydha iyo cudurka iyo dhibaatooyinku meel walba waa ka soo daahireen maxay dhibaatooyinkaasi usoo ifbaxeen dee liyudiiqahum bacda aladii camiluu dadku acmaashii xumaa iyo macaasidii iyo dunuubtay galeen wax ka mid ah cuquubadii ka dhalatay si loo dhadhansiiyo liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun bal inay soo noqdaan marka shaahidku waxa weeye liyudiiqahum bacda aladii camiluu ilaahay waxa uu yidhi waxay sameeyeen cuquubadii ka dhalatay badh yaroo ka mid a in yaroo ka mid a yacni acmaashay samaynayaan oo dhan cuquubadooda haddii la dhadhansiinayo dee lama arkeen waa dhammaan lahaye marka alla wuxuu tilmaamay haddii sida khayrkiiyo wanaagga dadka loogu dadejinayo ee wax alla wixii wanaagay sameeyaan raadkiisa ay u arkayaan sidaas oo kale dembigay galaanba haddii laga goynayo dee lama arkeen laqudiya ilayhim ajaluhu way u dhammaan lahayd oo ay lamaatuu wahalaku waa halaagsami lahaayeenoo waa dhammaan lahaayeen laakiin ilaahay wuxuu tilmaamo uu yidhi fanadaru aladiina laa yarjuuna liqaa'ana fii tuqyaanihim yacmahuun waxaa meesha ku qadaran walaakin numhiluhum ha yeeshee waanu u kaadinaynaa mar haddaanu u kaadinayno dee kuwaa waxaanu kaga dhex tegaynaa halaagooda iyo habowgooda iyagoo ku dhex wareersan waxa alla uu tilmaamay subxaanahu wa tacaala dabaa'icu akar innaas dadku siday u badan yihiin dhaqankooda iyo dabeecaddooda xun oo ah in ruuxu haddii dhibaato yari ku dhacdana uu dhulka isla dhaco yaa allah ilaahw iga dulqaad mar alle marka laga faydana kiiba ma aha kii imika dhulka isla dhacaye alla yaqaanka ahaaba ma aha yacni waa dabeecada basharka oo waajibku wuxuu ahaa dee ilaahay aada isu dhuldhigaysay ee aada waxa weeyaan gacmaha aada hoos dhiganaysay ee aada baryootamaysay hadduu baryadii kaa aqbalay dee ilaahay ha caasina caabud oo waxa weeyaan dariiqiisa ku toosnow waidaa masa alinsaana aduru dacaana lijanbihi aw qaacidan aw qaa'ima jiif iyo joogba alla wuu ku baryayaa falamaa kashafnaa canhu durahu mara kaan lam yadcunaa ilaa durin massa mar alla marka dhibaatadii laga faydo kiiba ma aha waxa uu noqonayaa sidii nin aan weligiiba alla baryin oon ilaahay waxba u qaban waa abaalka dar iyo kufraanu nicam kadalika zuyina lilmusrifiina maa kaanuu yacmaluun waxaa kaloo alla uu tilmaamay sunat llahi fii ihlaaki alaalimiina wa istikhlaafi almu'miniin jidka ilaahay een bedelmayn iyo habka ilaahay addoommadiisa ula dhaqmoo ah inuu kuwii daalimiinta ee dembiga galayna uu halaagay dee kuwii mu'miniinta ahaana iyaga khilaafadii arlada uu gacanta u geliyey si iyagana loogu imtixaamo bal sida ay samaynayaan ma kuwii horay la mid noqonayaan mise waa ka duwanaanayaan waxaana alla uu tilmaamay dee kadalika najzi lqowma almujrimiin waa inay ku cibro qaataan oo ku waantoobaan hadday iyaguna halkii hore maraan halaaggii horuunbaa hanti u ah oo kama duwana dadkii hore waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ana alqur'aana alkariima waxyu min allahi caza wajal qur-aanku waa waxyi samaawi oo ilaahay xaggiisa ka soo degay oo laa yajuusu lirasuuli tabdiilu shayin minhu rasuulka uma banaana suurtagalna uma aha inuu wax ka bedelo wa mowqifu lmushrikiina min dalika waaraddu calayhim waxaa la tilmaamay mowqifkay mushrikiintu qur-aanka ka taagnaayeen waana lagu radiyey caqli xumadooda iyo mowqif xumadooda ay qur-aanka ka taagnaayeen allah waxau yihi waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina laa yarjuuna liqaa'ana ati biqur'aanin gayri hada aw badilhu marka aayaadkii alla lagu akriyo ayaa waxay odhanayaan muxamedow qur-aankan aada la timid annaku garan mayne naga bedelkan oo qur-aan kale noo keen iiti biqur'aanin gayri haada qur-aankan gebigiisaba halkan naga dhigo mid kaleanu kaa doonaynaa waxay yidhaahdeen aw bedilhu ama isaga naga bedelo meel alla meesha aanu ka biyadiidneen noocunna mid naga bedelo aayad kale ku bedel yacni maqsuudkoodu waxa weeye qur-aankan awaamirtan iyo nawaahidan iyo axkaamtan iyo xuduuddan sharaa'icdae cad leh ma doonayno maxay doonayaan dee wax hawadooda waafaqsan oo si alla sidaanu anaku doonayno qur-aanku ha noola socdo waxaa dariiqadaa jaahiliyadii hore la mid ah kuwa maanta doona dee inay diinta waafajiyaan waaqicooda iyo hawadooda doonaya axkaamtii shareecada ee munasalka ahaydee rabbi uu soo dejiyey doonaya iyagu siday doonayaan inay kulbo u duwaan qaarkood laga yaabo inay kuba dhiiradaan gacangoyntan iyo dhagaxan wax lagu dilaya iyo waxaani wax waaqaca la socon kara maaha waxaasina waa gaalnimo iyo kufri cad oo qofkii inuu axkaamtu alla soo dejiyey yidhaahdo wax suuragala ma aha qul a antum aclamu am illaah ilaahay baa u cilmi badan addoommadiisa waxa dhaqaya ee toosinaya ee dantoodu ay ku jirto marka ilaahay xukumkii uu soo dejiyey in la yidhaahdo may kani maanta lama socon karaya inaga daaya dadka inaga didi ama gaalada inagu qabsane yacni waxa weeyaan waxaasi waa diin la-aan marka dee maxaad kaga duwan tahay kuwii lahaa iiti biqur'aanin hayri hada aw badilhu ilaan waxay ku lahaayeen nebi moxamed qur-aankan naga daayo ku kala nookeen kan ma karayne aw badilhu ama naga bedel oo waxay rabeenuun dee waxyaabaha ku ad adagee ay qaadan kari waayaan in la yidhaha kan iska yardaayo oo kanaanu idinku bedelnay markaa qofka maanta doonaya diinta inuu kala doordoorto oo uu yidhaahdo kanna daa kanna waxa weeyaan kanna waan qaadan kanna iga daa dee waa dariiqadii gaaladii hore un waa dariiqii hore loo maray ayuunbuu hayaa waxaa kaloo aayaadka ku sugan oo laynoo xusay min jahalaati almushrikiina alawaa'il waaraddu calayhim waxyaabihii yacni jahlinimadii iyo aqoon darradii iyo safaahadii ama caqli xumooyinkii ay ku dhacayeen gaaladii hore ayaa laynooga warramay si aynaan ugu dayan oo aynu dariiqooda uga baydhno oo waxaa alla uu tilmaamay inay caabudayeen alla sokadii maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan waxna u tarayn waxna aan yeelayn dhib iyo dheeftoona aanu hayn markaasay weliba odhanayaan haaulaahi shufacaauna cinda allah kuwaasaa ilaahay agtiisa erga noogu ah ilaahay waxa uu yidhi qul atunabbi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun waxaad ku tidhaa nebi allow ma waxaad ilaahay u sheegaysaan waxaanu cirka iyo dhulka toona ku ogeyn oo ah inuu shurako iyo kuwo wax la wadaaga uu leeyaho cirka iyo dhulka wax kula wadaaga macnaha waxaa la tilmaamayaa dee ilaahay cilmigiisu waa caam oo wax aanu alla ogeyn oo cirka iyo dhulka ku sugani ma jiro taasi waa mustaxiil laakiin waxaa la dareensiinaya caqli xumadoodaoo la leeyahay ma waxaan ilaahay cirka iyo dhulka toona ku ogeyn ayaa ku sheegaysaan idinku oo ma idinkaa ilaahay uga cilmi badan waxaa la tilmaamayaa dee caqli xumadooda iyo gaalnimadoodu heerka ay gaadhay cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasiraayo waxa u yihi qul atunabi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard waxa uu sheekhu yidhi ay illaahu tacaala huwa alcaalimu aladii axaata cilman bijamiici ma fi lardi bijamiici ma fi samaawaati wama fi lard wuxuu yidhi allah waa ilaaha cilmiga ku koobay wax allo waxa cirarkiiyo dhulalka ku sugan waqad ahbarakum biannahu laysa lahu shariiku walaa ilaahu macah waxaana alla idiin sheegay inaan ilaahay wax la wadaagaa cir iyo dhultoona aanay ku sugnayn shuraako ilaahay wax la leh cid ilaahay lala caabudo cibaadada la wadaagtaana inaanay jirin baa alla idiin sheegay ee afa antum yaa macshara almushrikiina tascumuuna annahu yuujadu lahu fiiha shurakaa haddaba mushrikiintii caqliga xumayday ma idinkaa ku andacoonaya ilaahay inuu cirarkiiyo dhulalka ku leeyahay kuwo wax la wadaaga afa tukhbiruunahu biamrin khafiya calayhi wacalimtumuuh ma waxaa ilaahay u sheegaysaan wax ka qarsoomay oo idinku aada ogaateen ma sidaasaad sheegaysaan a antum aclamu am illaah ma idinkaa waxog oo cilmi badan mise allah tabaaraka wa tacaala waxa uu sheekhu yidhi fahal yuujadu qowlun abطalu min hada alqowl oo miyaa adduunka iyo meel laba laga helayaa oo uu jiraaba hadal ka baatilnimo badan hadalka ay nimankaasi ku tiraabeen ee ku hadleen almutadamin ee koobsanaya ee xambaarsan ana haaulaai adullaal aljuhaal alsufahaa aclamu min rabbi alcaalamiin hadalkaa koobsanaya in wax magaratadaa iyo maangaabkaa iyo kuwaa habaabay ay ilaahay uga cilmi badan yihiin cirarka iyo dhulalka majaahilnimo iyo gaalnimo ka weyn baa aragteen nin ku andacooday inuu ilaahay isagu uga xogogaalsan yahay maa fi samaawaati wamaa fi lard waxa uu sheekhu yidhi falyaktafi alcaaqilu bimujaradi tasawuri hada alqowl fainahu yakhruju bifasaadihi wa buطlaanih ruuxa caqliga lihi ha ku kaaftoomo mujarad inuu hadalkaa sawirto oo uu maqluu aqoonsaduu arko yacni inuu hadalkaasi arkuu maqlo maqalkiisa iyo araggiisa uu hadalkaa ogaadaa kaga filanba mar alla markaa uu maqlo ama uu arko waxa uu la soo baxayaa qofka caqliga lihi hadalkaasi faasid baatila inuu yahay hadal baatila oo baadi ah oo faasida oon qiimo lahayn qul a antum aclamu am illaah waxaa alla yidhi waxaad ku tidhaa nebi allow ma idinka ayaa u cilmi badan mise ilaahay waxaa shaki la-aana allah ilaahay baa u cilmi badan alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogeynuunu xogogaalu ahayn ilaahay tabaaraka wa tacaala allaha khaaliqii makhluuqiisa miyaanu isagu u cilmi badnayn wa huwa alatiifu alkhabiir marka khulaasadu waxa ay tahay yacni ma jiro wax cirarkiiyo dhulalka ku sugan oon alla ogeyni waa mustaxiil ma jiro laakiin iyaga ayaa maangaabnimadooda iyo jaahilnimadooda la dareensiinayaa oo lagu leeyahay ma waxaan ilaahay ogeyn baa u sheegaysaan caqli xumadiinna waa waxaan dhacayn oon suurtagal ba ahay nabiga sala allahu calayhi wasalam markay ka dalbadeen qur'aan cusub inuu la yimaado ama kan uu wax ka badbedelo wuxuu ku yidhi qul maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi labada arrimood kii fududaa buu ka jawaabay kii cuslaana kama jawaabin waxay taasi daliil u tahay kii sahlanaaba hadduu yidhi ma suurtagal ahaa ka ka culusna hadalkiisa badaa waa min baabi alawlaa waalaxra ayaa la ydhaha kaasaaba kasii mudan inaanu suurtoobeyn oo waxa uu yidhi maa yakuunu lii an ubadilahu min tilqaa'i nafsi ma suurtagal aha inaan anigu xagga naftayda wax ka bedbedelo marka bedelkii hadduu yidhi waa mustaxiil qur'aan cusub oo horle inuu keenaana ka mustaxiilsan min tilqaa'i nafsi wuxuu tilmaamayaa ilaahay wuxuu doonay inuu bedelayo maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha ilaahay aayadduu doono wuu nasakhayaa wuxuu ku bedelayaa tu kale oo ka khayr badan ama la mid ah marka ka wax bedeli kara ama nasakhi karaa waa kii ku hadlay qur-aanka marka horeba keenay oo rabbi ah subxaanahu wa tacaala laakiin anugu tasarufkaas iyo taladaa melihi weeyi waxaa alla uu tilmaamay faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatih yaa ka dulmi badan laa axada adlam ruux ka dulmi badani ma jire ka ilaahay ku been abuurtay ama aayaadkiisa beeniyey kaa cid ka dulmi badani ma jirto waxay la mid tahay aayaddii kale alla uu yidhi waman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw qaala uuxiya ilaya walam yuuxa ilayhi shay waman qaala saunzilu midla maa anzla allah yaa ka dulmi badan ruuxa ilaahay ku been abuurtay ama yidhi waxbaa la ii waxyooday iyadoon waxba loo waxyoon ama yidhi sida alla waxu soo dejiyaan usoo dejinayaa yaa ka dulmi badan kaas laa axad nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi waxaad ku tidhaahdaa low shaaa allahu maa talowtuhu calaykum walaa adraakum bih haddii ilaahay dooni lahaa inaanan idinkuba akhriyin idinkuma akhriyeen laakiin allah doonay inaan idinku akhriyo dee waan idinku dul akhriyay qur-aanka wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii dalaalin mubiin waxa uu yihi faqad labidtu fiikum cumuran min qablih waa afartankii sannadood ee dhexdooda uu joogay intaan loo waxyoon nebinimada ka hor marka waxa uu ku yidhi war caqli iyo garaad maydaan lahayn haddaan qur-aan anigu keenayo oon wax la imanayo afartan sannadood baan idin dhex joogay maan la imaado miyaydaan garanayn waxani inuu yahay waxyi cusub oo samada iga yimid oo anuu aanan la iman waanay garanayeen nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu haa asaadiqu lamiino dee way yaqaaneen runtiisa iyo ammaanadiisa marka isaga way garanayeen yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum laakiin waxay diidanaayeen diinta lagu soo dejiyey fa inahum laa yukadibuunak walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun adiga kuma beeninayaan oo kuma diidana ha yeeshee aayaadka alle kugu soo dejiyey ayay dafirayaan oy diidayaan iyagoo xaqi uu muuqdo oo ay garanayaan allah waxa uu ihi subxaanah walow yucajilu allahu haddii ilaahay u soo dedejin lahaa linnaasi dadka ashara sharka hadduu ilaahay dadka u soo dedejin lahaa iyo cuquubada ka dhalanaysa isticjaalahum ey isticjaalan midla isticjaalihim bilkhayr dedejin lamida dedejinta khayrka loo soo dedejinayo oo kale isticjaalahum ay midla isticjaalihim bilkhayr sida loogu dedejinayo khayrka oo kale haddii sharkana loogu soo dedejinayo la qudiya waa loo dhammayn lahaa ilayhim iyaga ajaluhum ajashooda oo waa dhiman lahayeen markaaba waa la halaagi lahaa oo macnaha haddii dembiga loogu qabanayo sida khayrka loogu soo dedejinayo dee lama arkeena waa la halaagi lahaa alla waxau ihi fanadaru ladiina ay walaakin numhiluhum ha yeeshee waa u kaadinaynaa oo kuma soo dedejinayna cuquubada fanadaruu dabeed waxaanu kaga tegaynaa aladiina kuwa laa yarjuuna aan rajaynayn liqaa'anaa la kulankayaga fii tuqyaanihim qooqooda iyo gaalnimadooda dhexdeeda ayaanu kaga tegaynaa yacmahuuna xaal ayyihiin kuwa wareersan wa idaa massa marka uu taabto alinsaana kii insaanka ahaa aadamihii marka uu taabto adduru dhibaato markay ku dhacdo noocay doonto ha noqoto dacaanaa wuu noo yeedhanayaa oo wuuna baryayaa lijanbihi ay calaa janbih xaal uu ku sugan yahay dhinaciisa yacnii isagoo dhinaciisa u jiifa ayuuna baryayaa aw qaacidan ama xaal uu yahay kii fadhiya aw qaa'iman ama xaal uu yahay kii taagan waana baryayaa falammaa kashafnaa markaanu ka faydna canhu isaga durahu dhibaatadiisii ku dhacday mara wuu iska soconayaa dan iyo muraadba kamalo ilaahay mahadin maayo kaan lam yadcunaa sidii waxaanu nabaryinba oo ilaa durin ilaa kashfi durin dhibaato faydideedba sidii qof aan noo baryin oona weydiisanba dhibaatadaasoo masahu taabatay ay kaannahu lam yadcunaa sidii waxaanu nabaryin weligii ilaa durin ilaa kashfi durin dhibaato inaanu ka faydnana aan naga baryin dhibaatadaasoo masahu taabatay wuu iska soconayaa sidii nin aan naba baryinba oon waxbaba na weydiisan ama waxaad tidhaahdaa mara calaa kufrihi sida jalaalaynku uu qadarayo gaalnimadiisii iyo diindaradii iyo dafiraaddiisii buu daa'imayaa allah waxau yihi kadalik ay kamaa zuyina lihaa-ulaa'i suu camalihim sida kuwaa xumaanta loogu qurxiyey ayaa zuyina loogu qurxiyey lilmusrifiina kuwa xadgudbayna maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya walaqad ahlaknaa waanu halaagnay alquruuna qarniyadii iyo ummadihii min qablikum idinka idinka horreeyey lamaa dalamuu markay dulmi faleen wa jaa-athum waxaana u timid rusuluhum rusushooda bilbayinaati aayaad cadcad bay ula yimaadeen wamaa kaanuu manay ahaanin liyu'minuu kuwa rumeeyey oo may rumayn rusushii aayaadka ula timid alla waxau ihi kadalik ay mila dalika aljazaa abaalmarintaas oo kale sidaanu kuwaa u abaalmarineynu u halaagnay oo kale sidaasi ayaanu najziye u abaalmarinaynaa alqowma qolada almujrimiina ee xumo falayaasha ah humma jacalnaakum dabeed waxaanu idinka yeelay ree makow khalaa'ifa kuwa u hadhay fil ardi arladii oo macnaha kuwii hore bedelay min bacdihim ay min bacdi ihlaaki lumami almaadiya umamkii hore halaagoodii dabadood waxaanu idinka yeelay idinka kuwa kuwaa hore bedela oo arlada u hadha maxaanu sidaa idinka yeelay linandura si aanu u eegno kayfa tacmaluuna sidaad samaynaysaan si aanu u eegno alla waxau yihi waidaa tutlaa marka lagu dul akhriya calayhim korkooda aayaatunaa aayaadka yaga bayinaatin xaala ay yihiin kuwa cadcad qaala waxay odhanayaan aladiina kuwii laa yarjuuna aan rajaynayn ama aan ka baqanayn liqaa'anaa la kulanka yaga kuwii aan rajaynayn waxay odhanayaan i'ti la kaalay muxamedow biqur'aanin qur'aankeen qur'aankaasoo gayri haadaa kan aan ahayn qur'aankan aada la timid mid aan ahayn noo keen bay odhanayaan aw bedilhu ama kan bedel oo waxyaabaha aanu diidannahay naga bedel oo meesha ka saar qul waxaa tidhaha nebi allow maa yakuunu ii ahaan maayo lii aniga oo iima cunanto mana ansaxaysoo suurtagalba iima ahaa an ubadilahu inaan qur'aankani bedelo min tilqaa'i nafsii xagga naftayda inaan ka bedelo ma suurtagal aha in attabicu ay maa attabicu anigu raaci maayo ilaa maa kii mooyaane yuuxaa la ii waxyoonayo ilaya aniga innii anigu akhaafu waxaan ka baqayaa in casaytu haddii aan caasiyo rabbii rabbigay haddaan caasiyo cadaaba yowmin maalin cadaabkii baan ka baqayaa maalinkaas oo cadiimin weyn waa qiyaamadee qul waxaad ku tidhaha nebi allow low shaaa allah hadduu alla dooni lahaa cadama tilaawa calaykum inaana waxba idinku akhriin hadduu sidaa alla dooni lahaa maa talowtuhu qur'aanka idinkuma akhriyeen calaykum idinka korkiinna walaa adraakum idinmana ogeysiiyeen alla oo idinma bareen bihi qur'aankani faqad labidtu alla ilaahay xaqiiq ahaan baan ugu nagaaday fiikum idinka dhexdiinna cumuraa wakhti dheer oo sannada ah ayaan dhexdiinna ku sugnaa min qablihi ay min qabli nusuuli lqur'aan qur'aankani intaanu igu soo degin ka hor sannado badan baan dhexdiinna ku sugnaa ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oydaan caqli lahayn macnaha waxa uu u jeedaa dee haddaan qur-aan la imanayo horaan ula iman lahaa ee anu waxba lama iman karo qur-aanku waa kalaamkii rabbi allah waxau ihi faman adlamu yaa ka dulmi badan minman axad iftaraa ku abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadiban been ku abuurtay aw kadaba ama beeniyey biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa beeniyey innahu ina alamra washa'na xaalka iyo arrinku waxa uu yahay laa yuflixu lmujrimuuna dembiilayaashu marnaba inaanay liibaanayn wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaah ilaahay sokadii waxay caabudayaan maa laa yaduruhum waxaan dhibaataynayn hadday cibaadadooda isaga tagaan walaa yanfacuhum waxna aanu tarayn haddii ay caabudaan wayaquuluuna waxay odhanayaan haa-ulaa'i kuwaasi shufacaa'unaa waa ergeeyayaashayadii noo ergeynayey cinda allaahi alla agtiisa nooga ergeynayey qul waxaad ku tidhaha nebi allow atunabbi'uuna allaha ilaahay ma waxaad uga warramaysaan oo u sheegaysaan bimaa shay kaasoo laa yaclamu alla aanu ku ogeyn fi samaawaati samooyinka dhexdooda iyo walaa fil ardi arlada dhexdeeda toona ma waxaad ilaahay u sheegaysaan waxaanu alle ciriya dhultoona ku ogeyn ma suurtagal aha oo wax aanu alla ogeyniba dee ma jiro wax walba ilaahay waa ogyahay marka iyaga unbaa la dareensiinayaa dee jaahilnimadooda iyo caqlixumadooda istifaamtuna waxa weeye waa istifaam inkaari ah oo waxaa lagu inkirayaa waxay ku hadlayaan wax suurtagaloo macquula marnaba inaanu ahayn subxaanahu ilaahay nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaa oo watacaalaa ka korree alleh camaa yushrikuuna waxay ku lamaanaynayaan ay ugu shariig yeelayaan ilaahay waa ka sarreeyey allah waxau ihi wamaa kaana annaasu wamaa kaana may ahaan jirin annaasu dadku oo mabay ahayn ilaa ummatan ummad mooyaane ummadaasoo waaxidatan keli ah dadku hore umay ahaan jirin ummad keliya oo towxiidka ku toosan mooye wax kale mabay ahaan jirin fakhtalafuu dabeed waa iskhilaafeen waa markuu shirkigu soo dariyey ilaan shirkigu waa shay taari ah asal ma aha asalku waa towxiidka lagu toosnaa fakhtalafuu dabeed way iskhilaafeen markii shirkigu yimid oo waxay isu khilaafeen dee beyna muwaxidin wa mushrik muwaxid iyo mushrik allah waxau ihi walowlaa kalimatun kelmadi haddaanay ahaan lahayn haddii aanay kelmadi jiri lahayn kelmaddaasoo sabaqad hormartay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka horumartay haddaanay jiri lahayn laqudiya waa la kala xukumi lahaa baynahum iyaga dhexdooda mushrikiinta iyo muwaxidiinta fii maakii baa lagu kala xukumi lahaa fiihi maaga dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen haddaanay jiri lahayn kelmad hore martay oo saabiqihi deg deg baa loo kala xukumi lahaa oo gaaladana loo halaagi lahaa mu'miniintana loogu gargaari lahaa ha yeeshee kelmad hore ayaa jirto dib loogu dhigaya oo ah inaan nafina aanay dhimanayn ummadina aanay waxa weeyaan dee adduunka ka tegayn ilaa ajashii loo qoray ay dhammaystaan oo waxa weeyaan ay wada qaataan marka dee ajashaasaa dib loogu dhigaya ama ha noqoto qof ahaan iyo afraad ahaan ama ummad ahaan iyo qaran ahaan ha noqotee cid walba ilaa ajasheeda ay dhammaysato dhiman mayso marka kelmaddaa hore saabiqa ah darteed ayaa dib loogu dhigaya taasi se haddaanay jiri lahayn isla markay gaaloobaanba waa la halaagi lahaa alla waxau ihi wayaquuluuna waxay odhanayaan lowlaa unzila ay hallaa unzila oo miyaa lagu soo dejiye calayhi nebiga korkiisa aaya aayad mucjizo ah miyaa lagu soo dejiyo min rabbihi rabbigii xaggiisa maa lagaga soo dejiyo faqul waxaa tidhaha nebi allow inama alghaybu waxa maqani lilaahi alla unbuu u sugnaaday oo ay ka mid yihiin mucjizaadka yacni wax alla waxa qeybka ee maqan ilaahay gacantiisay ku jiraan waxaana qeybka ka mid ah dee aayaadka iyo mucjizaadka oo ilaahunbaa markuu doono keena ee fantadiruu suga innii aniguna macakum idinka la jirkiina min almuntadiriina waxaan ka mid ahay kuwa sugaya cuquubada iyo waxa idinku dhici doona alla waxau ihi waidaa adaqna annaas waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiino annaasa dadkii raxmatan naxariis markaanu dhadhansiino min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed markaanu naxariis dhadhansiino dhibaatadaasoo masadhum taabatay iyadoo dhibaato ama cudur ama caydhnimo ama cillo kale ay ku dhacday dabadeed dheef iyo wanaag iyo barwaaqo markaanu usoo weydaarino idaa lahum waaba iyagoo ay u sugnaatay markiiba idaadu waa fujaa'iye eh makrun shirqool uu u sugnaaday iyo dhagar fii aayaatinaa aayaadka iyaga dhexdiisii waaba iyagoo dhagar iyo shirqool ku samaynaya oo doonaya inay beeniyaan oo ay buriyaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow allaahu alle ayaa asracu ka deg deg badan iyaga makran xagga shirqoolka iyo dhagarta uu ku dhufanaayo ilaahay baa uga deg deg badan oo macnaha shirqoolka ay samaynayaan iyo dhagarta ay dhigayaan tuka weyn baa ilaahay ku dhufanaya oo u dhigaya alla waxau ihi inna rusulanaa rusushayada waa rusushii malakiga ahaydoo waa malaa'igta xafadada ah ee addoommada acmaashooda ilaalinaya wa inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun waa kuwaa xafadada ah alla waxau idhi ina rusulanaa rusushayadaa malaa'igtae xafadada ee addoommada acmaashooda ilaalinaysaa yaktubuuna way qorayaan maa tamkuruuna ay makrakum shirqoolkiinna waa qorayaan oo maadu waa masderiyo waxaad maleegaysaan way qorayaan waana laydinku abaalmarin doonaa huwa rabbi alladii allaha weeyi yusayirukum idinku socodsiinaya fi lberi bannaanka iyo walbaxri baddaba bannaanka iyo baddaba ka idin marinaya ee idiin sahlayaa rabbi weeyaan subxaanah xataa idaa kuntum markaad ahaataan filfulki doonyaha dhexdooda markaa ahaataan ee aada fuushaan oo wajarayna ay idinla socdaan doonyihii bihim dadkii ay la socdaan waxaa la yidhaha waa iltifaatun min alkhitaabi ila alghayba sidii khitaab loo waday kuntum ayaa loo leexday khiyaabo wajarayna bihim waxa weeyaan si dadka nashaadka iyo fahmadoodu usoo jeedsato ayaa hadalka asaaliibtiisa loo tanwiiciyaa oo kolba nooc iyo asluub loo adeegsadaa marka xataa idaa kuntum markaad ahaateen filfulki doonyaha dhexdoodii oo wajarayna doonyihii ay socdeen bihim ay binnaas dadkii ay la socdeen biriixin ay bisababi riixin dabayl sababteedna ay kula socdeen dabayshaasoo tayibatin wanaagsan oo waxa weeyaan dabacsan oo wafarixuu ay ku farxeen bihaa dabaylaha dabacsan ee waxa weeyaan ay ku socdaan dadkii ay ku farxeen jaa-athaa waxaa u timid doonyihii riixun dabayl dabayshaasoo caasifun ay shadiidat lhubuub aada u dhabanaysaoo u dhacaysa dabayl daran oo duufaana u timid wa jaa-ahum dadkiina waxa u yimid almawju mawjadihii badda iyo hirarkii biyaha ayaa dadkiina uga yimid min kulli makaanin meel walba hirarkii biyaha ayaa kaga soo kacayo mawjadihii badda oo wadannuu waxay maleeyeen dadkii annahum iyaga uxiita in la koobay oo laga wareegay bihim iyaga uxiita waxaa la yidhaha ama axaata bihi ruuxu markaanu baxsanayn ee uu halaagsamayo ee uu cadow gacanta u galo marka waxaa looga jeedaa maanta uxiita bihim ay halaku markay maleeyeen inay halaagsamayaanoo maanta aanay baxayn markaas ayaa dacawu llaaha ilaahay ay baryeen mukhlisiina xaal ay badhaxtirayaan lahu alleh addiina ay taaca taacada iyo ducada iyagoo alla u badhaxtirayo oo ilaahay keligii baryaya qaa'iliina iyagoo leh lain anjaytanaa ilaahayow haddaad naga badbaadiso min haadihi musiibadani maanta taagan lanakuunanna allayleh waxaanu ahaan doonnaa oonu ahaan doonnaa min ashaakiriina kuwa ku mahadiya allayleh waa ku mahadniqi doonnaa falamaa anjaahum markii ilaahay uu badbaadiyey ee berrigii iyo bannaankii ay u soo baxeen idaa hum waaba iyagiyo markiiba waa fujaa-iyo idaadani waxa kadaha iyo deg dega u dhaca ayaa loo adeegsadaa idaada marka waa idaadii fujaa-iyada ahayd falamaa anjaahum markuu alla badbaadiyey idaa hum waaba iyagoo markiiba yabquuna fasahaadinaya oo ku xadgudbaya fil ardi arlada dhexdeedii bikayri lxaq xaq darro u fasahaadinaya alla waxau idhi yaa ayuha annaasu dadkiiow inamaa bagyukum ay inamaa jazaau bagyikum xadgudubkiinna iyo dulmigiinna cuquubada ka dhalataa calaa anfusikum nafihiinna korkoodunbay ahaatay idinkunbaa u dhimanaya cid kale waxyeeli mayso mataaca alxayaati dunyaa usoo qadar ficil nasbinaya ay numaticukum waanu idiin raaxaynaynaa mataaca alxayaati noloshan raaxadeeda addunyaa ee liidata ama dhow saynu in badan u tilmaanay waxaa la yidhaha waa min addanaa'a ama min addunuwi labadabana adduunyadu waa ku sifaysan tahay waa mid liidata oo xaqiran oon qiimo lahayn waana mid dhow oo aan dheerayn alla waxau ihi uma ilaynaa dabeed xagga yaga ayaa marjicukum ay rujuucukum noqodkiinu ahaaday oo fa nunabbi'ukum dabeed waxaanu idinka warramaynaa bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya oo macnaha abaalkiinnii ayaanu idinka waraabinaynaa alla waxau idhi innamaa mathalu lxayaati noloshan tusaalaheediiyo mahalkeedu wuxuu ahaaday uun noloshani addunyaa ee dhow ama liidata nolosha tan adduunyada ee liidata waxaba masalkeeda iyo tusaalaheedu ahaado wax kalaba maahe kamaayin waa sidii biyo biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare ee daruuraha waa roobkii eh oo fakhtalata dabeed ay isku darsameen bihi ay bisababi ilmaa biyaha xagga sare ka soo da-ay sababtoodii ay isku dhex galeen nabaatul ardi arlada wixii ka soo baxayey oo mimaa kii ah yaakulu nnaasu dadku ay cunayeen iyo wal ancaamu nimcoolayduba dad iyo duunyaba wixii la cunayey uu isdhexgalo meeluu ka soo wada baxay xataa idaa akhadat ilardu arladii markay qaadatay zukhrufahaa quruxdeedii oo wazayanad ay isqurxisay cagaarkii iyo doogii iyo tigaadii markay istaagtay ee quruxdeedii iyo indhodoogsigeedii la gaadhay oo wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ehelkeediina ay u maleeyeen oo ay moodeen waa dadkii arlada iyo beeraha iyo dhulka lahaaye annahum iyagu qaadiruuna inay karayaan calayhaa ay calaa xasaadihaa waxay beerteen ama arlada ka soo baxay inay goosan karayaan oo maantay u aayayaan markay moodeen ayaa ataahaa waxa u yimid wixii arlada ka soo baxay amrunaa arrinkayagii oo cadaabkii ah cadaabkii ah ayaa u yimid leylan goor habeennimo uu u yimid aw nahaaran ama maalin ah fajacalnaahaa dabeed waxaanu ka yeelnay wixii arlada ka soo baxay xasiidan ay maxsuudaa mid la goostay oo waxa weeyaan waxba aanay ka oolinba waa faciilow bimacnaa mafcuul ah kaan lam taqna sidii waxaanay jirin oo kale ayuu ahaaday bil amsi shalay macnaha shalay waxaa looga jeedaa wakhti dhow macnaha dhulkii camiraa ee tigaadda iyo doogga iyo quruxdu ay isqabsatay ayaa mar keliya cadaab alle u caam yeelay kaan lam taqna bilams sidii waxaanay shalayba jirinba sidaa waxaan weligeedba wax ka soo bixin sida ay u baaba'day oo u burburtay alla waxa u ihi kadalik sidaasoo kale yacni sidaanu aayaadkaa idinku balballaadhineenu idinku caddaynay oo kale ayaa nufasilu laayaati aayaadkaanu ugu caddaynaynaa liqowmin qolo yatafakkaruuna ka fakarayo wax fahmaya wallaahu alle yadcuu waa u yeedhayaa dadku wuxuu ugu baaqayaa ilaa daari asalaami nabadgelyada daarteeduu ugu baaqayaa waa jannada halka lagu badbaadaa wayahdii waxaanu ku hanuuninayaa alleh man yashaau cidda u doono ilaa siraatin jid buu ku hanuuninayaa jidkaasoo mustaqiimin toosan haadihi alaayaat ilaahay wuxuu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala itifaaq alumma cala altawxiid qabla qowmi nuux laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa nebi nuux intii u dhaxaysay oo toban qarni ahayd kun sannadood ummadda waxayd ummatan waaxida kulligood waxay ahaayeen cala tawxiid tawxiidkay ku toosnaayeen marka wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxida khilaafku markaa waxau dhacay waa fii qowmi nuux qoomkii nebi nuux ayaa waxaa ka mid ahaa niman saalixiin oo iyaguna toosan oo muwaxidiin ah oo asmaadooda la odhan jiray waddi iyo suwaac iyo yaquuth iyo yacuuq iyo nasri kaanuu asmaa'a rijaalin saalixiin nimankaa markii dambe la caabudee sanamyada laga dhigtay markii hore rag wan wanaagsan magacaantoodii bay ahaayeen raggaa wan wanaagsan markii ay dhinteen ayaa dadkii shaydaankii wuxuu u waxyoodo uu ku yidhi nimankii raggii rag ahaayee idinka dhintay bal si markaad suuradoodii aragtaan aada cibaadada yacni nashaad iyo firfircooni ugu heshaan bal si aada ugu xasuusataan camalkoodii iyo cibaadadoodii iyo cabsidoodii nimanka taallooyin u sameeya si aada ugu xasuusataan way u sameeyeen marka jiilkii hore may caabudi jirin oo waa ku xasuusan jireenuun jiilkaa hore markuu dhammaadee qolo dambe ay qoladii hore bedeshay ayuu shaydaankii ku yidhi oo ma waxaad moodaysaan taallooyinkan iyo suurooyinkan inay aabbayaashiin iska daawan jireen kaanuu yacbuduunahum way caabudi jireen markaasay caabudeen markaas ayaa shirkigii ugu horreeyey halkaa ka bilaabmay fii qowmi nuux markaas ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nebi nuux u soo diray waa kii tawxiidka ugu baaqay falabita fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu dhexdooda ka dhawaaqayey haddana ilaahay waxa uu yidhi wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar mooye cid kaleba ma rumayn markuu ka quustay ee la yidhi intaa mooye in kale ku rumayn mayso ayuu habaar bilaabay oo wa uuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qowmik ilaa man qad aaman falaa tabta'is bimaa kaanuu yafcaluun waxaa loo waxyooday nuux qoomkaaga waxaa la yidhi intii hore mooye cid dambe ka rumayn mayso waxba markaa ha ka murugoonin waxa ay samaynayaan ee iska dulqaado markaasaa nuuxu habaarkii bilaabay wa qaala nuuxu rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara yacnii aayaadkii suuratu nuux ku jiray ee uu lahaa inaka in tadarhum yudiluu cibaadak walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara ilaa aakhiri alaayaat markaasuu yidhi ilaahuw qofa ka reebin kuwan haddaad cid ka reebto waxa weeyaan ma dhalayaan oo ka tar yacnii tafiirtoodu noqon mayso gaal faajira mooye wax kale noqon maayaane ilaahow halaag oo dhammee marka magacaantaa raggaa wan wanaagsanna waa kuwa asnaamta ka dhigtay ilaahay uu ku tilmaamay wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquuta wayacuuqa wanasra iyagoo isu dardaarmaya ay yidhahdeen war hooya ilaahyadiinna ha ka tegina guud ahaan ha uga tegina gaar ahaanna shantan ilaashada oo ha iska dayicina waa waddi iyo suwaac iyo yaquut iyo yacuuq iyo nasri marka yacni waxa weeye ummaddu intaa ka horreysay qowmu nuux kaana annaasu ummatan waaxida towxiidkaa lagu midaysnaa markaa qowmu nuux shirkigu uu yimid ayaa dee fakhtalafuu markaasaa khilaafkii u dhacay oo shirki iyo towxiid loo qaybsamay walowlaa kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya baynahum fii ma fiihi yakhtalifuun waxaa alla uu tilmaamo uu yidhi haddaan kelmaddaa hore aanay jiri lahayn ee ah in ruux walba ajashiisa aan u dhaafayn deg deg baa waxa weeyaan loo kala xukumi lahaa laakiin nin walba iyo ummad walba ajasheeda loo qoondeeyey ayaa lala sugayaa waxaa kaloo aayaadkan alla ku tilmaamay abiicatu linsaani fi saraa'i wadaraa dhaqan xumada basharka dhib iyo dheef kolba kii ku dhaca oo alla waxau yihi waidaa adaqna annaasa raxmata min bacdi daraa'a masadhum idaa lahum makrun fii aayaatina qul illaahu asracu makraa ina rusulanaa yaktubuuna maa tamkuruun aayaddaas alla wuxuu ku tilmaamay dadkii marka intay dhibaata ku dhacdo dheefi ay usoo daba marto cudur caydhnimo cabsi dhibaatooyin baa ku dhacay marka dhibkii alla ka dulqaado ee dheef iyo wanaag ugu bedelo halkay ilaahay uga mahadniqi lahaayeen ayay kibir iyo qooq iyo isla weyne ka qaadayaan oo weliba ilaahay aayaadkiisii ay shirqoolayaan oy makriyayaan oo ay doonayaan siday u burin lahaayeen ee u beenin lahaayeen ilaahay baana iyaga shirqoolaya oo dabinka ay dhigayaan ku ka daran ayaa alla u dhigaya dhaqanka noocaasa ee qofku nicmadiina aanu ku mahadnaqayn cuquubadiina aanu ku sabrayn waa dhaqanka insaanka gaalka ama munaafiqa ama aan hagaagsanayn laakiin dhaqanka mu'minku sidaa ma aha waa ka nebigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa'u shakar fakana khayran lah wain asaabathu daraa'u sabr fakana khayran lah wma ucطiya axadu caطaءa khayra waawsaca min الصbr rasuulku waxau yihi salى اllahu عalayhi wasalam walle waxa la yaab badan oo wax lala yaabo oo cajiiba ah arrinka ruuxa muuminka ah oo maxaa la yaabu u noqday haddii barwaaqo iyo khayr iyo ladnaani ku dhacdo ma qooqayo ma kibraye eh waxa weeyaan ladnaantaa iyo khayrka ilaahii siiyey ayuu ku mahadinaya oo ku caabudaya kuna caasii maayo haddii dhibaata ku dhacdana iyo musiibo dee waxa weeyaan argagixi maayo o dhulka isla dhici maayee waa xukum ilaahay oo waa rumaynayaa oo ilaahay u keenay dartiibuu ugu sabrayaa oo aliimaanu bilqadari khayrihi wa shari markaas ayaa dhibaatadii iyo dheeftii labadiiba khayrba isaga u noqonaysaa waayo laba cibaad unbuu udhexeeyaa o maa beyna shukrin wa sabrin mahadnaq iyo sabir unbuu labada xaaladoodba udhexeeyaa laakiin insaanka aan iimaanka lahayn weeyi ka waxa weeyaan nicmada iyo barwaaqada iyo dhibaatooyinka kaleba ay waxa weeyaan raadaynta ku samaynayaan ee isku bedelayaan waxaa kaloo ku sugan hadihi alaayaat darbu mahalin lilxayaati اddunya waxaa mahal iyo tusaale loo soo qaatay nolosha adduunyada nolosha adduunyada ee gebigeedaba aynu ku dagmayno waxa laga soo qaato lagu mahalay roob da-ay oo dhulkii cagaarkii iyo dooggii isqabsaday oo haddana wax yar kadib burbur iyo baaba noqday adduunyada gebigeeda waa intaa yacni waa waxaa marka horena dhalaalkeeda iyo quruxdeeda aad ku indhodaraandarayso wax yar kadibna doorsoomayee bedelmaya adduunya waa taas marka waxaa la tilmaamayaa dee wax lagu dagmo oo lagu lugo-aba ma aha wax lagu waarayo oo la daa'imayana ma aha waa dhaxdintaa lagu sii dhaxaya uun ee munaasabka ay tahay in laga sahay qaato uunan lagu dagmin waxaa kaloo alla uu tilmaamay ana alhidaayata min allahi caza wajal in hanuunkiiyo hidaayadu ilaahay xaggiisa ay ka ahaadeen addacwatu caama walhidaayatu khaasa baaqa ilaahay ummadda u baaqayaa waa caam oo wallaahu yadcuu ilaa daari salaam ciddii loo baaqayey lama lama tilmaamina waa la xadfay waliyufiid alcumuum lianna adacwa muwajaha ilaa kulli mukalaf mukalaf kastoo xilsaaran yahay baaqaasi waa ku wajahan yihi marka maadaama uu caam yahay cid gaara lama xusin si uu cumuumkaa ugu baaqi ahaado macnuhuna waxa uu noqonayaa wallaahu yadcuu ilaa daari salaam mukalaf oo dhan ayuu ilaahay jannadaa ugu baaqayaa nin yeeliyo nin diidaba wa hidaayatu tawfiiq khaasatun biahli tawfiiq laakiin hanuunka iyo hidaayada dadka in la waafajiyaa waxay gaar ku tahay ahlu tawfiiqa ilaahay ku toosi oo alla waxa uu yidhi wayahdii man yashaa hadda hidaayada mutacalliqeedii caam lagama dhigina waa la khaas yeelay cidduu hanuunka alla la doonay ee inuu waafajiyo uu doonay ayuu ilaahay ku hanuuninayaa ilaa siraatin mustaqiim marka hidaayatu tawfiiqa waxaa iska leh ahlu tawfiiqa mu'miniinta oo dadka o dhan kama dhaxayso laakiin dacwadu waa caam allah waxau ihi wamaa kaana annaasu dadku may ahaanin ilaa ummatan ummad mooyaane ummadaasoo waaxidatan keli ah yacni dadku may ahaan jirin ummad keliya mooyaane markii hore oo tawxiidka ku toosan min nabiy llaahi aadam ilaa nuux calayhi salaam fakhtalafuu dabeed waa iskhilaafeen waa markii shirkigu yimid ee qoomkii nebi nuux dhexdooda uu ka dhacay walowlaa kelimatun haddaanay kelmadi jiri lahayn kelmaddaasoo sabaqad hormartay oo min rabbika rabbigaa xaggiisa ka hormartay oo ah inaanay nafina ajasheeda ka horreyneyn kelmaddaas saabiqii haddaanay jiri lahayn laqudiya waa la kala xukmi lahaa baynahum dhexdooda fii maa kii fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay isku khilaafayeen deg deg baa loo kala xukumi lahaayo gaalada loo halaagi lahaa muuminiintana loogu gargaari lahaa alla waxau yihi wayaquuluuna waxay odhanayaan lowlaa unzila ay hallaa unzil miyaa lagu soo dejiyo calayhi nebiga korkiisa aayatun aayad mucjizaa miyaa lagu soo dejiyo oo min rabbi rabbigii xaggiisa mucjizaad miyaa lagaga soo dejiyo oo sida hashii nebi saalix iyo ushii nebi muuse iyo mucjizaadkii la midka ahaa miyaa nebiga lagu soo dul dejiyo faqul waxaad ku jiraa nebi allow inama alghaybu waxa maqani lilaahi alla unbuu u sugnaaday wax alla waxa maqan oo aayaadka mucjizaadku ay ka mid yihiin ilaahay unbaa iskaloo gacantiisa ay ku jiraan isagun baana goortuu doono soo dejinaya ee anugu waxaan gacantayda ku haysto ma aha ee fantadiruu suga yacnii arrinkiina cidhibxumada ka dhalan doonta iyo cadaabka idinku dhici doona suga innii aniguna macakum idinka la jirkiinna min almuntadiriina kuwa sugayaan ka mid ahay anna waan sugiye idinkuna suga bal waxaa idinku dhaco weeye waa goodi iyo waciid alla waxau yihi waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiinaa annaasa dadkii raxmatan naxariis dheef iyo wanaag markaanu dhadhansiino min bacdi daraa'a dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masadhum taabatay yacni dhibaato ku dhacday dabadeed markaanu dheef iyo wanaag usoo yacni gadaal marino ee aanu dhadhansiino wanaag idaa lahum idaadu waa fujaa-iyo idaa lahum waaba iyagoo isla markiiba uu u sugnaaday kuwan makrun shirqool uu u sugnaaday shirqoolkaasoo fii aayaatinaa aayaadkayaga dhexdooda ay shirqoolayaan idaa lahum waaba iyagoo isla markiiba uu u sugnaaday kuwan makrun shirqool iyo dhagar fii aayaatinaa aayaadkayagana shirqool iyo dhagari ay ugu sugnaatay oo ay doonayaan aayaadkayaga inay dhagraan oy u shirqoolaan siday u burin lahaayeen ama u beenin lahaayeen qol waxaad ku tidhaa nebi allow allaahu alle ayaa asracu idinka deg deg badan makran xagga shirqoolka iyo dhagarta oo haddaad isleedihiin aayaadka ilaahay dhagra dhagarta ilaahay baa idinka soo horeynaysaa waana sifatu kamaal oo cidda dhagar samaysa ilaahay inuu dhakro waa sifo kamaal ah oo madxiyo ammaan ah wayamkuruuna wayamkuru اllahu wallahu khayru اlmaakiriin waana sifaadka la yidhaha sifaat اlmuqayada in badan sidayna soo martay oo cidda samaysa ayuu ilaahay ku sameeya oo ku abaalmariya allah waxau ihi ina rusulanaa rusushayadu waa malaa'igta ilaalada ee xafadada ahe yaktubuuna waxa ay qorayaan maa tamkuruuna waxaad shirquulaysaan ay makrakum huwa rabbi alladii waa allaha yusayirukum idin socotiinaya fi lberi bannaanka iyo walbaxri baddaba xataa idaa kuntum markaad ahaataan fi lfulki doonyaha dhexdoodii markaad ahaataan oo wajarayna ay socdaan doonyuhu bihim dadkii ay la socdaan biriixin bisababi riixin dabayl sababteedna ay ula socdaan dabayshaasoo tayibatin wanaagsan dabayl dabacsan oo wanaagsan markay doonyihii la dhaqaaqaan ee ay la socdaan dadkii oo wa farixuu ay ku farxaan dadkii bihaa socodkaa iyo dabayshaa dabacsan ay ku farxaan ayaa jaa-athaa waxa doonyihii u timid riixun dabayl dabayshaasoo caasifun xoog u dhabanayso oo u dhacaysoo adag ayaa u timid wa jaa-ahum dadkiina waxaa u yimid almawju mawjadihii iyo hirarkii badda ayaa uga yimid min kulli makaanin meel walba wadannuu waxay u maleeyeen dadkii annahum iyaga uxiita in la koobay bihim iyaga oo ay halaagsameen markaas ayaa dacawullaaha dadkii ay baryeen alleh mukhlisiina xaalo ay u badhax tirayaan lahu alle addiina ay taaca taacada iyo ducadaba ay u badhax tirayaan qaa'iliina iyagoo leh lain anjaytanaa allahayow haddaad naga badbaadiso min haadihi musiibadani lanakuunanna wallee waxaanu ahaan oonu ahaan min ashaakiriina kuwa ilaahay u mahadnaqa ayaanu ka mid noqon doonaa falamaa anjaahum markii ilaahay uu badbaadiyey idaahum waaba iyagoo isla markiiba yabquuna fasahaadinaya fi lardi arladii oo ku qooqaya oo ku xadgudbaya bigayri alxaqi xaqdarro ugu xadgudbaya mar walba bakyigu waa xaqdarre eh waa sifa kaashifa waa la sii caddaynayaa una waa bayaanulwaaqic ee baqyi xaqii ma jiro alla waxau ihi yaa ayuha nnaasu dadkiiow inamaa bakyukum ay inamaa jazaau bakyikum xadgudubkiinna iyo dulmigiinna cuquubada ka dhalataa calaa anfusikum nafihiinna korkoodunbay ahaatee meel kale may ahaanayso mataaca alxayaati اdunyaa wanumaticukum waananu idin raaxaynaynaa mataaca alxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyadee liidata raaxadeeda waanu idinku raaxaynaynaa waase laysaga dambaynayaa humma ilaynaa dabeed xagga yaguu ahaaday marjicukum noqodkiinu oo fa nunabi'ukum dabeed waxaanu idinka warramaynaa bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya arrinta la yaab kale aayaadkan ku jirtaa waxa weeye nimankaa mushrikiintu waxa weeye marka ay naftu qabatay u yaabaan dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay keligii bay beryi jireen yaa allah waayo waxay aqoonsanaayeen halkaa ilaahay mooye cid ku badbaadin kartaa inaana jirin hadda markay guryahoodii ku noqdaan asnaamtii iyo balaayadii kale u noqonayaan laakiin marka naftu halkaa isugu timaado waxay odhan jireen alla mooye cid kale idinma badbaadinayso yaa allah bay odhan jireen laakiin mar alla marka ilaahay uu badbaadiyo ayay markiiba halkoodii ka miisi jireen waxaase la yaab leh in shirkiga dadka zamanka nooli uu noqdo mid ka adag oo ka daran shirkigii kuwii hore oo kuwaa hore shirkigoodu dee waa kuwaa ilaahay sheegaya markay nafta u yaabaan dacaw ullaha mukhlisiina lahu ddiin inay ilaahay keligii baryi jireen laakiin kuwa maanta shirkiga sameeya markay ugu daran tahay ayay awhebeloow odhanayaan yaa allah odhan maayaan hadda naftu markay qabato marka maanta kuwa shirkiga samaynaya shirkigoodu wuxuu ka liitaa uu ka daran yahay kuwii hore waayo kuwaa hore dee xaaladdu markay adkaato yaa allahbaa bay odhan jireen kuwa maanta joogaana markay ugu daran tahay ayay waxa weeyaan awhebelow iyo makhluuq kale ay u baaqayaan oo ay baryayaan marka yacni qofku waa inuu ogaado xaalad kastood ku sugan tahay ilaahay uunbaa kugu filan tabaaraka wa tacaala alaysa allahu bikaafin cabda waxaa kaloo aayaddan ku sugan inamaa bagyukum calaa anfusikum taala am qasum ha dheeraado ama ha dhowaado qofka xadgudubka sameeya ama dulmiga sameeya ama dadka ku tacadiya inamaa bagyukum calaa anfusikum goor ay noqotaba naftiisa unba waxa uu samaynaya cuquubada ka dhalataa isagunbay ku dambaynaysaa marka maadaama wax alla wixii xadgudubeed samaysaan naftaaduun uu ku dhacayo dee maxaad naftaada ka dhibi adna ha isdhibin dadkana ha dhibin waayo innamaa bagyukum calaa anfusikum hadalka ilaahayna waa xaq haddii maalmo lagu seeto dheereeyo oo aad waxoogaa yaro badbaado way kaa daba imanuun alla waxau ihi innamaa maalu lxayaati اdunyaa noloshatan adduunyada tusaalaheedu wuxuu ahaadun kamaa sidii biyo oo kale biyahaasoo anzalnaahu aanu ka soo dejinnay min asamaa xagga sare oo fakhtalata dabeed ay isku darsameen bihi ay bisababi ilmaa biyaha xagga sare ka soo da-ay sababtooda ay isku dhex galeen nabaatul ardi arlada wixii ka soo baxayey oo mimaa kii a ya'kulu nnaasu dadku ay cunayeen iyo waalancaamu xooluhuba xataa idaa akhadat ilardu markay arladii qaadatay sukhrufahaa quruxdeedii oo wazayanad ay isqurxisay waa markii doogii iyo cagaarkii iyo nabaadkii isqabsaday ee dhulkii lagu indhadoogsaday oo wadanna ay u maleeyeen ahluhaa ehelkeediina ay moodeen annahum iyagu qaadiruuna inay awoodayaan calayha ay calaa xasaadiha wixii arlada uga soo baxay inay ku intifaaci karaan oy goosan karaan ay moodeen ayaa ataahaa waxaa u yimid wixii arlada ka soo baxay amrunaa arrinkaygii baa u yimid oo cuquubadii ah leylan habeen buu u yimid aw nahaaran ama maalin yacnii sirta iyo icjaaska qur-aanku sida uu xeeldheer yahay leylan un lama odhan ama nahaaran waayo ummadda adduunka ku nool marna dee ma wada wadaagayaan leyl iyo nahaar midna oo innaka markay habeen inoo tahay meel kale maalin unbay ka tahay innaka markay maalin inoo tahayna meel kale unbay habeen ka tahay ilan dadka isku wakti ma aha marka cuquubadii waxay dhacaysaa uun leylan aw nahaaran marka cid walba way ku rumoobaysaa kii habeen ku jiray iyo kii maalin ku jirayba alla waxa uu yidhi markaasaa ataaha amrunaa leylan aw nahaara markaas ayaa arrinkaygii u yimid habeen amase maalin fajacalnaaha dabeed waxaanu ka yeelnay wixii arlada ka soo baxay xasiidan ay maxsuuda sidii mid la goostay oon waxba ka oolin kaan lam taqna sidii waxaanay jirin boonay ahaanba bilamsi shalay dhulkii cagaaraa ee lagu indhadoogsanayey wuu baaba-ay kaan lam taqna bilamsi sidii waxaanu shalayba ahaan ama shalayba aanu jirin oo wax jiraba aanu ahay alla waxau ihi kadalik sidaa aayaadka aanu u kala dhigdhignay ayaa nufasilu laayaat aayaadka aanu ugu kala dhigdhiganaa oonu ugu bayaaminaynaa liqowmin qolo yatafakkaruuna ka fakaraya xaqa iyo wanaagga wallaahu allana yadcuu waxa uu dadkoo dhan ugu baaqayaa ilaa daari salaami badbaadada daarteedii oo jannada ah wayahdii waxaanu ku hanuuninayaa man yashaa cidda uu doono ee la waafajinaya hidaayada ilaa siraatin mustaqiimin jidka toosan wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online